الحمd لله رب العالمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bاب إثباaت الشhفاعة وإخراج الموحدين من النار aadaakani baabu bayaani ihbaati shafaacati bal shafaacadii ay ugu horeyso shafaacadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo cid alla ciddii dee waqtigaas iyo maalintaas shafaaco ba lahayd sugitaankeeda la sugo oo inay shay dee xaqa tahay sugan axaadiida kusoo aroortayna ay tawaaturtay bal matalan taas bal baabkeedii buu u baabaysan yahay iyo wa ikhraaj lmuwaxidiina dadkii iyagu ku dhintay iyagoo rabbi waxidaya tawxiidkuba dhintay saaritaankoodii laga soo saaraya min annaari naarta camalkooda kalay sameeyeen iyo dembigoodu haba bato waana waxa ay naarba ku galeen ee marka hore loo cadaabay ugu dambeyn in laga soo wada saarayo muwaxidiin oo dhan oo naar waxa ku hadha uun ciddii khulud ku waajibtay waxa weeyaan inuu yahay taas buu baabkeedii yahay waana dee kolley axaadiid inoo socon doonto oo baabku u dheeraan doonaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى وxadaثanii haaruun bnu saciidin اlayriy qala xadaثana bn wahbi qala akhbaranii malik bnu anasi can cmr bni yaحya bni cumarata qala xadaثanii abi can abi saciidi اlkhudriyi ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslama qaala axaadiidka kolley dee macnahan bay ku wada iman doontaa haddii a la yidhaaho intaan israacin karnana waan israacinaynaayo weliba qaybo lamidana dee kolley waabaynu soo marnayo waxyaalo laba midana casharadii hore inooguba sugnaayeen in xagga sanadkana kolley dadkani waa dadaan hore soo wada marnay uun demalaa camr ibnu yaxya aabihii baa laga yaabaa in dikrigoodu imaka halkan inoogu horeeyo waa laba dee camr ibnu yaxya ibnu cumaarata ibni abi xasan adigu waa laba nin oo ansaar ah camr ibnu yaxya kolley imaam malik xoogaa buu kaba yar horeeyo waa sikaaru taabiciin dadkii la mucaasarooday abi yaxya ibnu cumaarana waa nin taabiciya oo hiqo ah bal labadooduba waa hiqo markaa camr aabihii buu kaba warinaya abu saciidna waa saxaabigii jaliilka abu saciidin alkhudri sacd ibni malik wuxuu uhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi yudkil llahu ilaahay uu gelinayaa ahl اljannati jannada ehelkeeda aljanata jannaduu gelinayaa yudkilu uu gelinayaayo man yashaau ciddii uu doono biraxmatihi waa naxariistiisa sababteed buu ku gelinayaa naxariistiisa ayuu ku gelinayaa oo jannadii ilaahay dee ciddii ehlu janno ahayd ee u qadaray u qoray buu gelinayaa laakiin waxay ku gelayaan waa naxariistiisa weeye acmaashu sabab way u taho ilaah baa sabab kaba dhigay waana asbaabihii dee jannada ilaahay kuba siinayay ayay camalku kaba mid yahay laakiin waxay ku mudanayaan camalkoodii maaho camal yar oo kooban oo muddo yar la samaynayay gees kalena dee dhici kartay inaan habkiisiyo sidiisii loo wada samayn oo khalal iyo nuqsaanba lahaa mid keenaya maaha oo lagu mudanayo goynaya naciim abad al-aabaad aan lagaba baxayn oon dhammaad lahayn raaxo joogto ah oo nasab iyo tacba lahayn ma keenayo camal sanado kooban la sameeyey oo ruuxu xataa hadduu dee gaadho siddeetan sannadood intii unay siddeetanka sanadood uu camal samaynayay sanado yar unbaa soo baxaya wax kale ma soo baxaya sanadaha yarna haddii bale camalkiisii haddii waa ruuxii weliba cibaadeysanaya oo kale kasoo qaad marka laga reebo dhowr iyo toban sanadood yaridiisii bal haddii laga reebo lixdan sanadood laydhaa waa inta laydhaa waa cibaadeysanayay lixdan sanadood oo weliba yaridii iyo wixii aan kaba reebnay lixdankaa maxaa soo bixi marka intaasoo saacadood sideed saacadood bal haddii maalintii habeenkii la yidhaha horday u gooday intaa in laegna shaqo adduunyihii heela waxyaalo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacadood ruuxan caabidka ah waxaa cibaado ugu soo baxaa laba saacadood inay noqoto salaadaha maxaan tukanaa shan salaadood oo bal min labaatan mirba kasoo qaad hooba boqol acmaal kalena hadduu leeyahay laba sanood laba saacadood saddex saa afar saacadood ba dheh labaatankii kale waa waxaan ahayn ba taas markaa waxaa dhici karta inaan haddii la isu celceliyo lixdankan sanadood toban sanadood oo cibaado uni oo la idhahdo cibaada ani kaba soo bixin gees kalena shukrigii de wixii ilaahay ina siiyey nicamta uu ina siiyey ta ugu yarba haddii la idhaaho bal qiimaha looga yeelo cibaadadeennan aanay shukrigeeda dhammaynahayn ba adduunyo dhexdeeda inta la joogo marka arrinku waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala lakiin isaga fadligiisa acmaalahan aynu laba imanayna sabab ugaba yeele waa kii rasuulka ilaahay yihi axad idinka idinka mido janno camalkiisa kuma gelayo markii la weydiiye la yidhi adiguna deetu yihi walaa ana ilaa an yataqamadni illahu biraxmati aniguna camalkaygu janno iima goynayo kuma gelayo in ilaahay igu asturo naxariistiisa mooye haddaba ilahay naxariistiisa ku gelinayaa janno eelkeed waydkhilu uu gelinaya ahla naari ahlu naarki annaara naar buu gelin uma yaquulu wuxuu odhanayaa waa markay dee ahlu naarkii laba qowmna ay isugu jiraan oo kuwa iyagu ahlu naarkii dhabta ahaaya ee naarta ku daa'imayey kuwaaseen marna kama baxayn iyo kuwa iyagu cusaad ahaa dembi badan laba yimi ay ku muteen naar laakiin iyagoo muwaxidiina dhintay oo dee naar muddo ku xidhnaanaya lagu dahirayo lagu cadaabayo muddo laakiin aan iyagu ehelkeeda ku hadhaya aan ahayn labadaasba way isku wada jiraan marka dambe ayaa ilaahay dee uu ka soo saarayo wax alla wixii aan dee qur'aanku xidhinaynu naar kuba xidhin sida laftii inoo damaysa ilaa man xabasahu lqur'aan waa kaa qur'aanku ku xukumay khuluud ciddii aan ahayn marka ilaahay doono inuu kasoo wada saaro ayaa uma yaquulu odhanaya unduruu eega ma wajadtum horeaynu usoo marayno xataa mu'miniintu rabbi inay kaba dalbayaan walaalahooda naareed ay u dacweeyaan ilaahay ay markaasi ay u weydiinayaan weliba iyagoo ku xeel dheeraanaya ilaahayna shafaacada uu kaba aqbalayo iyadoo dee bal matalan ay walaalahoodu shafaaco qaadayaan ooba markaasu odhanaya unduru eega horeynuu soo maray mu'miniinta rabbi weydiisaysa intan laguba odhanayo malaa'igtii loo dirayay khitaabkii waa loo jeedinayaa man wajadtum ruuxa a heshaan fii qalbihi qalbigiisa a ka heshaan mithqaala xabatin xabad wax la-eg xabadna halkan ishaaratun ilaa maa laa aqala minhu weeye waa waxaa lagu ishaarayaa ama tilmaan ay u tahayba waxa wax ka yari aanu jirin waa wax ugu yar oo deerba matalan qadarkeed mithaal xabatin oo min khardanin kana waa nabatun isagu yushabahu bihi shay lqaliil bariiqu fi lqila waxaa lagu shabahaa waxa aada u yar ee aad iyo aada ugu sii xeel dheer xagga yarida uu yar yahay ayaa kan khardalka laguma shabaha haddaba in mithqaala xabatin min khardalin oo min iimaanin iimaana cidda aad ka heshaan qalbigiisa adnaa shay iimaana faakrijuhu kasoo saara taas baa la odhanaya oo dee marka hore waatan soo maro midkii qalbigiisa dinaar in laeg dirham in laeg waxyaalo haddana waa wixii ugu yaraa ee qalbigiisa lagaba helayay dee kuwa aan wax khayra weligoodba laba uman malaa laa ilaha illahu ay yidhaahayn mooyaan o walaa qadamin khayrin camiluhu walaa qadamin qadamuuhu waataynu soo maray in marka dambe iyaga lagaba soo saarayo bal kuwa ka soo saara ayaa la odhanaya waxa ugu yar ee taasa kolleyna in mala mithqaala xabahani wuxuu oolayaa camalkii asla tawxiid dhaafsanaayo xadiis baa wuxuu kuba yimi ilaa man qaala laa waxa weeyaan akhriju man qaala laa ilaha ila allahu wacamila min alkhayri ma yazinu dara ruuxa laa ilaha ila allahu yihi khayrna ka sameeyey wax daro waxa weeyaan u dhigma qadarkeeda taas bal waxa weeyaan kasoo saara faakhriju fayukrajuuna waa lasoo saarayaa minhaa naartii baa iyagii laga soo saarayaa xumaman xaalayin dhuxul iyagoo dhuxuloobay oo gubtay madoobaadoo dhuxulba ah ayaa laga soo bixinayaa kuwaasoo qadiimtaxashuu gubtay sana habeenkii dhaweydba soo aragnay fa yulqowna waxaa lagu tuurayaa fii nahri lxayaati nolosha webigeedii baa lagu daadinayaa lagu tuurayaa aw alxayaa alxayaana marka la gaabiyo waa almadar ama waa roobka dee roobkana nolosha in nabaadkan iyo dhulku markuu isagoo abaareysan oo dee waxa weeyaan wax ku yaalaaba jirin baa marka ruuroobku ku do-o ayaa dhulkii noolaadaa anwaaca nabaad baa ka soo baxo waa sababtii isaguba dhulka uu kuwa noolaanayo markaa taa kale ayuunbay inoola mid tahay awilxayaa amase waxa weeyaan shakiga halkana maanta wuxuu ka dhacay xadiidka waxaa inoogu sugan imaam malik imaamu daar ilhijra shakigu waa isaga isaga ayaa shakigu waayo cid kaloo la wadaagsato shakiga riwaayadoodu ahayno fii nahrin yuqaalu lahu alxayaat ayaa inoo dambaysa bal bukhaari waxaa dhacay xadiidkan isagoo dee kitaab ulimaan oo bilowga kitaabka ayuu kuba wariyey matiga dhexdiisay kuba sugnayd shaka malikun malik ayaa shakiyey oo markaa lafdigan shakiga waa imaam malik ee laakiin de alxayaa baa qolooyinka kala jasmiyeen fayanbutuna way biqlayaan fiihi ay fi hada nahr kama tanbut alxibatu ila janib sayl waxyaalaha waa dee waxa weeyaan aan aqwaad ahayn ee daaqan kale ee dhulka kaba soo baxo ugu horeyn markaa roobado waa xibadaasi say usoo baxdo horay usoo baxdaa bal martalan iyadoo aad u daciifo marka dambana way yar roonaataayo dee taas ilaa jaanibi sayri waa daadka dhinaciisa oo meelahan dee daad xoorta iyo waxyaalaha dhoobadan daad ku wataya ay kuba hadhaan ayay dhaqsi dhaqsa ah iyadoon daaqii kala soo bixin bay hore halkaa wax ugala soo baxaan haddaba say usoo baxayso oo kale ayay soo biqlayaan rasuulku wuxu uhi alam tarawha miyaydaan arag xibada kayfa say takhruju usoo baxayso safraa xaalay tay iyadoo cawlan marka hore murtawiyatan weli aan kala bixin oo dee caleenteedii yarayd ama wixii de ay laaban tahay ee isku duuban tahay ay usoo baxayso ee marka dambena way yar roonaanaysaa haddaba in waxa weeyaan un macnaa si dhaksa leh ayaa marka biyaha lagu noolaanayo lagu daadiyo ama lagu dhex daadiyo ayay halkii kasoo biqlayaan soo noolaanayaan oo dee marka dambe xaaladoodii oo dhan ayay ama dee kamaalkoodii bay gaadhayaan xadiidku waa inoo socon doonaa haddii a la yidhaaho xadiidku waa inoo socon doonaa haddii a la yidhaho iyo riwaayaadka kale iyo axaadiista kale lamidkii dee arrinta weyne xadiidka inoogu sugan iyo waxaa shabahaya axaadiista kale waxna aan aragnay waxna aynoo dambeeyaan waay ubaktiya balado in iyo axaadiista kale iyo taasi ay waxa weeye waxaa inoogu sugan horta gees ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa badan iyo naxariistiisa badan dadee dembiga ay naar ku muteen galay oo mukhaalafaadka iyo macaasida laba yimi khayr waxay sameeyeen bal tawxiidkii inuu yahay ama wax yar oo kooban oo intaa dhaafsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisan wixii oo dhan buu ka dhaafiyo haddaba markay janno galaanna naciim aan dhammaad lahayn dee aan lana qiyaasi karin tiradiisa iyo inta ay tiyo intuu gaadhsiisan iyo adduunyo iyo wax ka badanba ay ilaahay ku abaablnay oo taa waa fadligiisa iyo naxariisi arrinta kale muhimkee inoogu sugannaa axaadiisan baabkan aan hayno oo dhami laba daa'ifo ayaa radin ay ugu sugan tahay daaifa waa nimanka murjaa la odhanayay ee lahaa laa yaduru maca aliimaani macsiya ruuxu kol hadduu muwaxid yahay ama iimaan leeyahay macsiyey dembi uu sameeyey wax alle waxay yeelayaan ma jirto waxaan axaadiisan ku haynaa inay dadkaas iyagoo iimaan lahaa iyagoo dee muwaxidiin ahay oo taa ku dhintay macsiyadoodii naar ay ku galeen oo lagu cadaabay waatanoo darar iyo dhib adag bay keentay ruuxii uu gubtuu dhuxuloobay macsiyadii uu sameeyey iyadoo iimaan jiro markaa kuwaasoo qowlkooda iyo madhabkoodu baatil yahay ayaa radin axaadiisan ugu sugan tahay dhinac kalena waxay radin axaadiisan ugu sugan tahay nimankaa muctazilo la odhanayey ee bal dee khawaarijna waabay dee kaba sii fogaayeen halkaase ee lahaa ruuxu dembi kabiira hadduu ku dhaco naarta lagama soo saarayo waa ku daa'imaya wala waxay ku kala duwanayeen kuwana dee gaal baabuu noqonayaa bay lahayn kuwana gaal kuma gaaloobaye laakiin haddana naar kama soo baxayo mar waatan axaadiisan kan iyo kuwa aan soo marniyo kuwa inoo dambeeyo badanba ay kuba timi iyagoo naar la geliyey in laga soo saaray oo naar wixii ku hadhay dadkii kufaartii un ay noqdeen bal labadaa daa'ifo oo labadaba madaahiboodu madhabo baatila ay yihiin nusuusna ay burinayso ayaaba xadiidkan iyo amsaashii radintood iyo buntland madhabahoodii la buriyaa jaanibkan ahaa bal ay nooguba sugan tahay taasba xagga marka la eego dee shafaacad iyo wixii ku tacalluqsanay waa inoo dambeeyaan waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana cafan qala xadaثana whayb xa وxadثna xajaaج بن شhaacir qال xadثna cمر بن cawni qال أخbarana khaalid kilahuma can cمr بn yaحyى bhada الإsnaad kilahumada wuxuu leeyahay waa khaalid بn cabdالlahi الطaxaan oo imaam ahayn hore usoo maray iyo whayb ibnu khaalid oo isaguna aan hore usoo aragnay labadooda xadiidka waxay ka wada warinayaan cmr بn yaحyى oo imika xadiidkan imaam malikba uu ka wariyo dariiqii hore intaa weeye kilahuma labadu cmr بن cawn ninkan la yidhaahaana ee isaga xadiidka inooguma sugan caawa imika inoogu horeysa cmr بn caw ibn aws baa la yidhaha abu cثmaan alwasidi o waa nin ثiqa ah mutqin ahaa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kaba mid ahaa bukhaari iyo muslim iyo aimada kale ususha lihiba ay ka wada wariyeen walow bukhaari iyo abi daawud ay la kulmeen ay wax toos uga wariyaan waa sidana ay kaga wariyaan san oo kale muslim waa kan xajaaj ibnu shaacir baa uba dhexeeya laakiin kitaabka muslim xadiidkan iyo xadiid baac inooguma iman doona labadaasunbuu ku leeyahay markaa bihada isnaadi waqaala waxay yidhaaheen markaa iyagu riwaayadooda khaalid ibnu cabdillaahi iyo wahayb ibnu khaalid riwaayadan ay camr ibnu yaxya ka wariyeen ee markii hore imaam malik baa kaba wariyay iyagu riwaayadooda waxay ku yidhaaheen fayulqawna fii nahrin yuqaalu lahu alxayaatu walam yashuka iyaga shaki ma gelin waa taan lahayn malik baa shakigu ahaa iyagu shaki alxayaa may aw ilxayaa may odhan intaasay ku gaabsadeen wa fii xadiidi khaalidin marka labadooda haddana meel ku kala duunaa xadiidka khaalid waxaa ku sugnaa kamaa tanbutu algusaa'atu fii jaanib sayl halkaa aan alxibatu kuwa hore kama aragnay isaga algusaa'atu gusaa'ana waxaa la yidhaha waxyaalahan daadku uu qaado qoryaha iyo waxyaalahaas iyo dee uu dusha kuba sito meelaha haddana dhinacyada isaga riixo taas iyo bal dee xubadiis iyo waxao dhan baaba kusaa waxaa la yidhaha waa maa yaxmilu saylba ee min alciidaan iyo wixii laba mid ah haddaba ujeedadu waxyaalaha uu sido ayaa dee markaa inta badan dhinacyadiisa iyo xaggaasu u riixaya ku durkinaya kuba hadhayaan meelahaas bay dee taxibaduna ama waxyaalaha dii busuur iyo wax iniin ah oo waxyaalaha haddaa qaydiintoodii ay laba socotay dhaksay ugaba soo baxdaayo waa tii un markaa macnaheed wa fii xadiidi wahaybin iyada wahayb xadiidkiisa waxaa kuma sugnaa kamaa tanbutu lxibatu isaga kamaa tanbutu lkusaatu laakiin kusaadu ma baxaysa wixii kusaada kasoo dhex baxayay weeta hore tanna kamaa tanbutu lxibatu fi xamiati sayri aw xamilati sayri kollay tadamun ba iyadna u idaafaysaanaysaa waa shaki riwaayadiisa dhacay xami-ana waa dhoobadan madow ee meelahan daadku mara dhinacyadeeda ku sugan ama webiye ama taas oo kale ee ayaa xami-a la yidhaahaa de waana halkaa iyaduba waxyaalahaasi kasoo biqlayaan xamilatu saylna xamiilu sayl baan hore usoo haynay waxaanan soo nidhi xamiil bimacnaa almaxmuul weeye imika waa mufradkiisii uun kaasi lafti jamac bu ah xamiilu sayl waa daadku wuxuse waa tan waa mufrad ahaan xamilatu sayl bimacnaa maxmulatu sayl waa daadku waxan uu soo qaado ee gusaa'adaas iyo ciidaanta iyo waxyaalahaas ah ee dhinacyadiisaas dee kuwa markaa hadha wixii dee hadday inin yar iyo busuur waxyaalaha waxaan aan aqwaad ahayn ay kaba soo baxan ay laba socotay dhaksay hore iyadoo dhuuban oo dee taas safraa mutawe ayay kaba soo baxdaayo macnaa waa surcada nabaadka dacfiga marka hore ee marka dambena way xoogeysnimayaan iyo kamaalkoodii ilaahay ugu talagalay bay gaadhayaani intan bay wahaybna ahayd xadiiskuna waa kii hore un waxadaanii nasr bnu cayn iljahdamiyo قال xdثna بشر يعني بن المفضل عن أbي مسلمة عن أbي نضرة عن أbي سعيid qال أنه qاaل xadيiثka markan dhaweyd ba أbو سعيid الkdري un ba weli xadiiثkiisa inoo socda waa drق kale uu leeyahay un نصr iyo بشr horeynuu soo maray أbو مسلمة iyo أbو نdرna waan soo maray kuyooyin baa iswada raaceen lakin de أbو نdرna mndr بن مالك بن qdco kitaabka xaggiisii horaaban iman kuba soo maray ama abu maslamahan saciid ibnu yaziid ibnu maslamata la yidhaha awowgiina maslama la yidhaha isaga kunyadiisna abu maslamo weeye kutubta qaar baa dhici karta waana taxriif inu abu salamata dhaco xataa anhabay imika halkan meel sharaxa iga yar dhacaan hayo dhacday dee waa tasxiifune kunyadiisu waa abu maslamata san inoo taala kolley sharaxa bayquniya zarqani oo kalena meelo waa sii dhacaysay abu maslamate waa abu maslamata awowgiina maslama la yidhaha saciid ibnu yaziid ibnu maslama ayaa la yidhaahaa waa nin taabici oo hiqa ah abu nadrana waa taabici markaa laba taabici baa sanadka wada sago mundar ibnu malik ibnu qudaca horeynu usoo aragnay marka abu saciid alkhudri ba wuxuu yihi qaala anahu qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahi ba wuxuu yihi ama ahlunaari dadka iyagu ahlunaarka ah aladiina kuwaasoo hum iyagu ahluhaa ehelkeeda dhabtaa weeyo waa ahlunaarka iyagu ehelkooda iyo asxaabteeda kuwa asxaabu naari hum fiiha khaaliduuna ilaahay yidhi qur-aanka kuma soo noqnoqotaa ehelkeeda dhabta ah fa inahum iyagu laa yamuutuuna ma dhimanayaan fiiha naarta dhexdeeda walaa yaxyawna ma noolaanayaan oo dee ma dhimanayaan oo markaa ay dee kaba raaxaysan lahayn cadaabkan iyo dhibtiisa mana noolaanayaan oo nolol ay ku intifaacaan ama dee waxa weeyaan aan cadaab lahayn taas ma noolaanayaan ee waxa weeyaan waxay ku jiraan dee laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa taas ilaahay subxaanaه wa tacaala laa yuqضى calayhim fayamuutu walaa yukafafu canhu min cadaabiha manaa dee iyagii laguma xukminayo geeriyo markaa dhiman lahaayeen oo iskaba nasan lahaayeen ay cadaabkan ka raaxaysan lahaayeen cadaabkiina lagama fudaydnayo kuwaasi waa kuwa ehlnaartaa dhabtaa waa kuwan weligooda aan kaba soo baxayne cadaabkoodu daa'imka yahay waa taawi laakiin muxuu rasuulku yidhi walaakin naasun dad ay asaabathum naaru dabtu ay naasu ay asiibtay bidn bidunuubihim dunuubtoodii sababtood aw qaala bikhadaayahum macnaha waxaa laakiin jira dad waa kuwii muwaxidiinta ahaa naartii ay asiibtay dunuubtoodii ama khadaayihii ay laba yimaadeen sababteedoo fa amaatahum imaatatan ilaahay markaa dilay imaato iyo dilitaan uu dilay oo macnaha waxa weeye xataa in waxa laakiin dadkii muwaxidiinta ahaa ee dembigoodan iyo khadi'adoodan naar u galay iyagoon dee kollay isku cadaab iyaguna noqonahayn intay ku hadhayaan naartuna aanay isleekayn oo dee kolba xasaba dunuubihim iyo taa ay tahay haddana iyagu markaa hore horta waa la cadaabi cadaabkii sababta ay u ahayd dunuubtii ay geyseen way dhadhamin waanay guban dee waxaa laga soo reebayaa gubashada waa acdaa sujuud saynu soo marnay ama mawaadica sujuud lafdiga xadiidku ahaa intaasaa laga soo reebi laakiin maxaa meesha jira marka ay gubtaan intii ilaahay ugu talagalay uu dee uu waxa weeyaan ku cadaabo ee ay gubtaanba dhuxul ay noqdaan way dhimanayaanoo dareen dambe ay cadaabkii dareemayaan ma hadhayo macnaha way dhiman dhimasho caadiya meeshii way ku jirayaan taasna intay ku baaqi noqon ilaahun baaba og dee kollay waana soo kala horbaxayaan oo sa in waa tan kii qalbigiisa dinaar in laga helay dirham in laga helay mithqaala darra waa taa inu soo marno inay dee kala horhoreynayaane laakiin marka ilaahay intii isagu uu iraadeeyey u qadaray in dee cadaabkoodii ay cadaabnaadaan way dhimanayaan oo markaa dareen dambe waana kuwa gubanaye iyagoo naartii ku dhex jiraanay dareen lahayn cadaabkii aanay dareemin waayo dhimasho dhabay dhinteen waa ruux dhintay un faamaatahum imaatatan xataa ilaa kaanuu markay aadaan faxman dhuxul iyagu ay madoobaadaan ay dhuxul noqdaan ayaa udina bishafaacati shafaacadii ayaa la fasaxayaa la idmayaayo dee ilaah baa idmaya oo dee shafaacadu idan la-aantiisa cidimo shafaaco qaadayso yowma idin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu raxmaanu waa ciddii ilaah raxmaani u idmay waradiya lahu qowla walaa yashfacuna ilaa laman irtadaayo horta waa ciddii ilahay idankiisa horta idan la-aan rasuul iyo nebi iyo cid kale iyo malaa'ig cidnama shafaaco qaadaysa iyo mu'miniin idanka ilaahay dee ciddan loo shafaaco qaadaya waa cid kollay kelimadii tawxiidka lagaba helay oo dee ta matalan taas kollayna anwaaco fara badan bay dee noqotaa axaadiista iyo dee aqo matalan kala duwanna waan arki doonaa axaadiista taa ku timina waabay tawaaturtay oo marka la eego xagga duruqdeeda iyo asxaabta badan ee warisay oo kale iyo dee salaf iyo khalaf oo ahlu sunna ah waabay ku ijmacsan yihin ee dawaa'if dee asxaab alahwaa kaba mida ayaa anwaacaha qaarkood inkirsan kollay culimadna qaybo dhowra ayay anwaacaheeda kaba dhigaan oo kollay ta ugu dee weyn ay tahay tan inoo dambaystay xadiidka anas kuba iman doonta ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh keligii uu leeyahay cid la wadaagsanaysa aanay jirine iraaxatu nnaasi min hawli lmowqif waa in dadkii bal taagnida badan iyo mowqifka dhibtiisa looga raaxeeyo oo la xisaabiyo waa shafaacat lcudma waa maqaamu lmaxmuud taa rasuulka ilaahun baaba leh shafaacaad kalena way jiraan oo cid naar moodatay oo dee haddana intaanay naartii gelinba loo shafaaco qaado kuwa iyagu waxa weyn san oo kale kuwan arki doona laga soo saaro iyagoo naar galo shafaaco kaga soo baxa dad waxa weeyaan bilaa xisaab iyagu jannadii laguba geliyo iyadna oo shafaaco rasuulku leeyahay kuwa iyagu ahlu janniyaho shafaaco iyaga darajaadkood iyo meel aanay gaadhsiinayn lagu gaadhsiiyo rafca darajaad bal anwaaco dhowr ah ayay noqotaa culimadna ay uba qaybiyaane shafaacadii baa la idmayaa khaasatan dadka naarta ku jira shafaacadii in loo shafaaco qaado ilah baa idmaya fajii'a bihim waa lala imanayaa dabaa'ira dabaa'ira waxyaala iyo koox kooxo oo iyagoo dee gubtay la sido sida alaabaha iyo amticada loo sido dabaa'irka jamcu dabaaratin ama dibaaratin ujeeddadu daadka waa la fadxiyaa in la kasriyaana shay jaa-iza weeye oo waa laba luqo jiro aimadii ay noo soo naqliyeen asalka hore dabsa camaaratin camaair ama cimaaratin camaair loogu jamciyo cimaara oo kale ayaa dibaaratin ama dabaaratinna dabaa'ir loogu jamciyey waana marka asalkiisa hore xagga dadka jamaacaat fi tafriqa wey waa kooxa kala dee baxbaxsan oo ama kala baahsan oo aan urursanayn baa la yidhaaho dabaa'ir macnuhuna waxa weeye iyagoo dee marsaas majmuucaadba la sido si amticadaba loo sidayna waaba dhuxul eh ayaa lasoo qaadaya laga soo saaraya markaasaa deeta waxa way fajii'a bihim dabaa'ira xaala kawnihim dabaa'ira dabaa'ira fabusu waxaa lagu baahinaya lagu firdhinaya lagu saydhinaya calaa anhaari ljana oo dee waa webiga nahar alxayaat saan soo maray uma qiila waxaana la odrhanaya ya ahla ljannati ahluljannihiiow afiiduu shuba calayhim iyaguna dee waa biyihii ilaahay siiye waxyaalahaas ayaa la odhanaya ahlujannina oo bay kaba qeyb qaadanayaanoo kusoo shubaa la odhanayaa taas waa ma ah jannada iyo biyahaas iyo faafiidu calayhim fayambutuna waa lagu shubayaa webigina waa tan lagu daadiyey fayambutuna way biqlayaanoo nabaata alxibati ka nabaati alxibati xibadu say u biqisho oo kale usoo baxdo xibadaasoo takuunu ahaanaysa fi xamiili sayri xibadu xadu way kasirsantahay walow yidhaahaa dee jamceedii alxaba un haddana ay yidhaahaan laakiin ta kale ee alxabu haddii la yidhaho mufradkiisa alxaba iyo dee xabul qamadida iyo heeda iyo hadhuurkiiyo waxyaalahaasooda de waa tanfaridoodiiba iyada alxaba ama mufradku xabatu noqon jamacuna alxabu uu noqon oo ta'diun baa la goyntani waa alxibatu ah oo waxyaalaha aan aqwaad ahayn busuurteeda iyo inintoodan yaryare ee keenaysa inay meeshiis ee ay kala soo baxaan takunu fi xamiili sayri dad daadku wuxuu siday dhexdeed waa qusaa-ada ayaa waxaan daadku sido markaa dhexdeeda kuma sugnaan ee hore usoo baxayso intaan meelihii kaleba wax kala soo bixin iyadu soo baxaysa faqaala rajulu min alqowmi nin dadkii joogay kamid ahabaa wuxuu yihi kaana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam waxaad moodaa rasuulkii ilaahay qad kaana bilbaadiyati inuu baadiye kuba sugnaayo dabcna rasuulki ilaahay muxuu tilmaamay sifeeyey xibadaas say usoo baxdo waa kaaba lahaa xadiidkii hore alam tarawha kayfa takhruju safraa murtawiya halkay kasoo baxaysa iyana waa sheegay wuxuu sheegay sian hore usoo maray hadday meel hara ku sugantahay midabkeedu siduu yahay meel cadceed iyo waxyaala hadday ku sugantahayna midabkeedu siduu yahay marka waa ruux dee markaa dhulkaa joogo reer magaal ahayne baadiye joogo umuurahan la socdun baa sifayn karo waxaan garan karo deetuu leeyahay waxaawad moodaa rasuulka ilahi inuu baadiye kuba sugnaa وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أbي مسلمة qال سمعت أbا نضرة riواayadii hore عن أbي نضرة bay waa tan imaka سماع ba halkan inooguba sugan سمعت أbا نضرة عن أbي سعيد الخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلى qwله في xميل الصyد waa xadيiثkii hore midaba mida ilaa laga soo gaariyo xmيل صyd lakiin walam yadkur ma sheegin waayo markii hore abu maslama waxaa ka warinaya bishr min mufadal imaka shucbat min alxajaaj baa kaba warinaya xadiiskuna waa kii un lafdiguna waa lafdigi un lakiin maxaanan riwaayada shucbo ku sugnayn walam yadkur maa bacda intan ahayd faqala rajulu min alqowmi kaana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qad kana bilbadiya intaas baan riwaayada shucbo dhicin xadiiskana macnihiisu waa inoo cad yahay kolley axaadiisna waxay la tahay waa umuuro inagu soo inoo socdo uun oo dee baabkan aan arkayno iyo baabka ka dambeeyo wixii inooguba imanin baabu aakhiri ahli nnaari khuruujan hada kani baabu aakhiri ahli naari ahlu naarka ka ugu dambeeya khuruujan bixid uu naar ka soo baxo de waana ka jannada gelitaankeediina ugu dambeynaya cidda jannada gelaysa ahlu naarkana dadka muwaxidiinta asral iimaan lagaba helay yani camal kaleba lahaan ee ugu dambeyn laga soo saaraya ka ugu dambeynaya bal waxa weeyaan sifadii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ayaa imika halkan inooguba imanaya kolle xadiid dheer oo aynu abu hurayre iyo abu saciidno dee markii dambe waxa weeyaan laba wadaagsaday markii uu dee intii yarayde uu cibaarada ay ku kala dunaayeen mooyaane dee kolley iyaduna waxyaalo waan kuba soo aragnay kolley sifatan ah ee imika waxaa inoo iman xadiidkan waxaa warinaya waa isagu cida weynan saarkayna bal waxay noo iman doonaa kollay dhowr xadiisna waan arki doonaa waanu dheeriyo baabka dhexdan ku joojin doonaa waanaan israacin doonaa biidn illaahi tacaala ee laakiin ka ugu dambeyn doonaa xagga gelitaanka gelitaanka janno iyo bixidda naareen xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahim alxandaliy kilahma can jariiri qala cثman xadaثna jariir can mansuuri can ibrahima can cabidata can cabd لlahi bn mascuud xagga sanadka kolley waa sanad horta wada reer kuufa ah waana sanad adigu dee jariir bn cabdilxamid isna geliya laakiin de isagaa reer rayi ahaa ama markaa adabi gees kale marka laga eego waa rag wada aimo ah raggan oo dhami marka muxuu leeyahay sheekhu kilahuma can jariirin nuskadeena aniga saasaa idin taalla ii taalla dee idinkana waxaa ma garan karo nusqooyinkiina kala duwanayay barhkood kilayhima can jariirin taalo kolleyna meelo qaarkood way dhacdaayo dee daahirka ee ciraabtu haddaan eegno waxay dee keenaysaa in kilaahumaa la idhaayo la rafciyo labadooduba horaanaynu usoo aragnayo jariir bay ka wada warinayaan cusman ibn abi shayba iyo isxaaq ibnu rahawey laakiin nusqooyin una uu ishaarayo ayaa waxaa dhacay kilayhima taas baa dhacday kolley muqadimaadka kitaabka intaanu sharaxa bilaabin uu soo horreysiiyena masalada uu kaga sii hadlaaye haddii kilayhimaa idin dhacday waxaan qadaraynaa un ficil aan ku nasbino oo markaa waxaaban odhanaynaa e muslim baana hadalkii wata xadaثana cثman ibn abi shaybata وaisxaaq ibn ibrahima kilayhima acni kilayhima sidii ay mansuub u noqoto waxaan ujeedaaba dee labadooduba eh can jariirin jariir bn cabdilxamid qaala cثmaan markaa cibaaray ku kala dunaayeen labadiisa sheekh cثmaan ibn abi shayba muxuu yihi xadaثana jariirun laakiin isxaaq ibnu ibrahim waa ka aamusay waxaaba dee markaa ixtimaal le can jariirin horena waxaan usoo sheegnay isagu gaaliban isxaaq ibnu ibrahim ama isxaaq ibnu rawaya xadahanaa inaanu odhan markuu sheekhadiisa wax kasoo naqlinayo ee akhbaranaa ayuu gaaliban xaafid ibnu xajarna meelo kala duwan buu jazmiyaa inaanu odhanba lakiin waxaan leenahay waa gaalib uun waayo kolkol dee naadiran isagoo isticmaala way dhacaysaa an jar xadaثna jariir can mansuuri mansuurku waa mansuur ibn اmuctamir can ibrahima ibrahimna waa ibrahim ibn yaziid annakhaci can cabidata cabida laga yaaba caaweyne cusubiyo waa cabidat bnu camrin ama cabidatu bnu qays ibnu camrin asalmani cabidatu salmani ba ama ayaa la idhaahaa waa nin taabici waweyn oo mukdarama waqtigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu aleyh qabla wafaatihi bicaamin baabuu islaamay lakiin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh lamu kulmin waana in asxaabtii cali bn cali ibn abi aalib iyo de waa kuufa iyo ibnu mascuud iyo laazimtiya bu ahaa bal culimadii waktigaa reer kuufana raggoodii fuqahadii iyo culimadii dee ahaa bal matalan isaga iyo shurayx lqaadi iyo dee isla rutbadoodii buu kuba sugnaaman nin caliba kule asaniida nasax lisnaad marka caliya la eegayana asaniidaasba madkal buu ku leeyahay ama kuwa adigu yimaadu kuba leeyahay adigu toddobaatankii hijrada labiya toddobaatan saddex iyo toban haddana toddobaatankii kaba horreynba ayay dhimashadiisu ayd cabidatu salmani cayntu markaa way kasrisan tahay cubayda maahay waa cabidata can ibni cabdillahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi إني lأعلم آkخر أهل النار خروجا منها وآkخر أهل الجنة دخولا الجنة إني anigu la أعلم waxaan ogahay waa waxyi baa ugu yimi ilah baa ogeysiiyey سubحaanaه وataعaلى waxyigii baa ugu yimi akhira waxaan garanaya akhira ahlinaar ahlnaarka ka ugu dambeeya kخروجa bixid minhaa naarta uu kaba baxo وآkhira aهلjanة kolli تlaazum baa kaba dhaxaynaya oo dee kol hadduu jannada ehlunaar wixii u dambeeye soo baxa yahay xagga gelitaanka jannadana kii ugu dambeeyuu noqonaya wa akhira ahlijanati dukuulan aljanna marka muxuu yihi rasuulka ilaahi rajulun huwa kaasi rajulun nin weeye yakruju soo baxaya min annaari naarta xabwan gurguurad kaga soo baxaya xab waa gurguurad waxaan idhaahno taas buu noqon riwaayadka qaarkoodna zaxfan baa dhacay ee waxaa dhici karta labada xaalaba inuu kolla dee gurguuranayo kolna dabada ku siqayo zaxfina waa daba ku siq xabwina waa gurguuradkaas be xabwan fayaqul lahu tabaaraka watacaala lah ilaah baa wuxuu ku odhanayaa naartii hadda u ka soo baxay jannadii waa markaa de ayuu la gelinayaa idhab tag oo fadkul iljannata jannada gal fayaatiha waa imanayaa ninkaasi fayukhayalu ilayhi waxaa looga dhigayaa la moodsiinaya oo dee u qaadanaya annaha mala inaanay meelba ka banaanayn inay waaba kii ugu dambeeyey dadkii macaa iska daa kuwii marka hore janno gale ehlunaarkiio dee aad iyo aada uba badnaa iyaguna gale jannadii markaasa waxay la noqonaysaa inaan meel u banaani jirin ay buuxdo fayarjicu laamaya fayaqul yaa rabbi rabbigayo wajadta mala waxaan helay iyadoo buuxda way buuxdaaba meeliba igama banaana fayaqul llahu tabaaraka watacala lah idhab fadkul iljana qaala rasuulku wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh fayaatiha fayukayalu ilayhi anaha mal'a si oo kale fayarjicu fayaqulu ya rabbi wajadtaha mal'a fayaqulu llahu lahu idhab fadkul iljana faina laka waxaa kuu sugnaaday misla dunya dee waa jannada carduha asamaawaatu walard taas ilahay baaba yidhi addunyadii in leeg iyo wa casharata amhaaliha weliba maha addunyadii un ma odhanayno in say barhkood yidhaaheen waa adduunyadii bay qiimaheedii leeg tahay wax yar taaka in la dhigo jannadii adduunyadoo dhami ma goynayso taas oo kale siuu rasuulku walahaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh axadkin dee qaansadiisa qadarkeed ama sawdkiisa qadarkii oo jannada ah ayaa khayr min addunya wamaa fiiha markaa iyada taas xaggii qiimo maaha waa sacadiiba waaba dee taas adduunyadii wax leeg iyo casharata amhaaliha baad leedahayba tobankeed oo kale aw ina laka casharata amhaali dunya waa adduunyada amhaasheed oo tobana ayaa kuu sugnaaday ninkii isagu lahaa malaa meel aad lugaha saartaaba janno kama banaana ayaa dee uu yaabayaa waa wareeraya qaala fayaqul rasuulka ilahi ba uui fayaqul wuxuu odhan waa dahshadan dee suu islahaa iyo arrintan kale ilaahay uu kuma yidhi ataskharu bi aw atadxaku bi wa anta almaliku ilaho miyaad igu dheeldheelaysaa amase miyaad igu qoslaysaa dee ruuxa ruux ku qoslayna waa dheeldheelun isagu markaa waa isla macnuun shaki min araawey miyaad igu dheeldheelaysaa kolleyna in taskharu bi iyo ataskharu mini in ficilka sakira minhu iyo sakira bihi labaduba luqada waaba saxiix walow qur'aanka ta ku sugani ay tahay iyadoo min waa luqada qur'aanka inoogu sugan oo yaskharuuna minhum oo kale iyo sakir allahu minhum iyo dee minta lakin labaduba dee b iyo b iyo min labaduba waa sax b iyo min aw atadxaku bi wa anta lmalik adigoo ilaahay boqorkaa de waa isaga dahshadii de waa isagoo u qaadanba waayey isagoo islaha malaa meel aad lugaha dhigtaba kama helaysid ayaa markii dee ay noqotay adduunyadii iyo tobankeed baad leedahay ayuu war malaa dahshay kuba dhacday sida kii dee markii faraxi kaba batay rasuulka ilaahi noogaba warramay is yidhi waxa weya yidhi allahuma anta cabdi wa ana rabuk ka yidhi oo kale waa dahshadii ka asiibto o kale qaala wuxuu uhi markaa saxaabigii xadiidka warinaya waa ina mascuud laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan arkay daxika isagoo qoslay waa arrintan xataa badat nawaajidu waa dee si aan uba badnayn qosolkiisa ilaa nawaajidiisii ay muuqdeen halkan imaam nawowi raximah اllahu taعala jamaahiir alculamaa oo uu ka magacaabay nasaclab iyo dee jamaahiir اlculamaa min ahli luga wagariib xadiid qolooyinkii luqawiyiinta qolooyinka xadiidka qariibkiisii ayaa wuxuu uhi nawaajida halkan waxay ku fasireen alanyaab waa miciyaha oo ujeedadu markaa la idhaaho rasuulka ilaahay baa qoslay ilaa ay micihiisi ka muuqdeen oo dee rasuulka ilaahay siyaan shamaailka kusoo maray kaana jullu daxiki tabasum qosolkiisa waxa ugu badnaa inuu ilkaha caddeeyo uun qosol badan uu ku xeel dheeraado oo ay ilkihiisa damba muuqdaan taas qaaliban isaga qosolkiisu may ahayn markaa tan bay ugu fasireen oo halkan nawaajida in loo jeedo anyaabta bal taas weeye waxaa kaluu soo naqliyay waqiila almuraadu binawaajid huna adawaaxik wuxuu hi waxaa kaloo la yidhi nawaajida halkan waxaa loo jeedaa adawaaxik dawaaxikna waa jamcu daaxikatinoo gawsaskan hore ee miciyaha ku xiga ayaa dawaaxik la ydhaha ujeedada marka la qoslayay muuqdaan kuwaas baa dawaaxik la ydhaha inta ka dambaysa adraas baa la ydhaahaa bal taas waxa weeyaan dawaaxigtu waa gawsaskan gawsooraadadan dee iyagu ci miciyaha kusoo xiga ee marka la qoslayay kuwaas bay dawaaxigtu tahay markaasa muxuu hi waqiila almuraadu biha aladras macnaa dawaaxigtuna waa adraasti una lakin iyagaa magac gaaray yeesheen aladaraasna waa gawsainta kale de waxaa kaloo dee luqada iskaba mashhuura in nawaajida la yidhaha gawstabeedyada waa kuwa ay kaba cabiraan luqada carabeed adras lxulm ama adras lcaqli oo kale waa dee gawsaha caqliga ka cabiraan ama dee ujeedada ruux maruu qaangaadhu weynaaday ayay gawsahaasi usoo baxaan bo deeta yidhaahda adras lcaqli ama adras lxulm kuwaasna oo bal markaa taasna dee waxba ishkaal meeshii ma imanayo walow rasuulka ilaahay qosolkiisa u badnaa tabasumka u badnaa haddana waa xaalo aad iyo aad dee waxa weya nu gariibana arrinkan hadalkan ama nin kasoo fuliya waxyaalahan oo dham iyo awqaadda qaarkeed iyo waqtiyo kala duwana rasuulka ilaahay de umuuro sidan khaasatan umuur aakhira iyo daxika de bal matalan uu kuba xeel dheeraaday ila inoo soo naqliyo haddaan kuba fasirno xataa gawsihii kalena wax ishkaali maba jiro waxaana uu imaam nawi halkan leeyahay waxaa meesha inooguba sugan dee umuuraha kale in ahlunaarkii naar laga soo saariyo waa taas waana kii ugu dambeeyey waana taa waxyaalahan axaadiisan ka faa'idaysayna kii hore aan kusoo horreysiinay wuxuu leeyahay daxiku bal inuu banaan yahay oo dee aanu karaaha ahayn fi bacd almawaadico waxa ruuxa muru'adiisa jebinaya bacdna daxiga madmuumka waa ka ruuxa caado u noqda badsado taasoo kale ee dee xadiisnaa kuba yimi ha badsanina qalbigu engejiyaaba laakiin wixii dee munaasabaad sana iyo marmar dhaca xaddii muctaadka ahaydna ruuxu aanu laba dhaafin muru'ana ma burinayaan ee rasuulka ilaahayna meelo kala duwan kaba sugnaatay qaale wuxuu hi raawiga xadiidka warinaya fakaana yuqaalu waxaa la odhanayay daka adnaa ahli اljanati manzilatan xadiis bay nooguba imantaasiye waxaa la odhanaya bu ihi ahlu jannaadka ugu manzilo hooseeya kaa weeye oo dee kol hadduu kii ugu dambeeye janno galaba yahay dadkii ka horreeyey way ka manzilo weeyi way ka sarreeyaan xaggaas isagoo isagaaba ugu martabo hooseeya ahlu jannaad cibaaradan fakaana yuqaalu dan ibraahim unakaci ayaa leh walow aanay kitaabkeena inoogu sugnayn sharaxyada kitaabkana ama sharaxana aanay inoogu sugnayn lakiin ibnu xibbaan saxiixiisa ayay cibaaradani dhacday qaala ibraahimu ibraahim baa waxa weeyaan yidhi ayaa saas saxiixa ibnu xibbaan dhacday xadiidkan markuu warinayo bal taas baa leh laakiin see in maqaaladan ah daka adnaa ahlijanna manzila way inoo soo socotaa ahlujanna xadiid baaba marfuuca inooguma soo socotaa taas وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb lfd abi qrayb qala xadثna abu معaaوiyaةa عan الأعmشh عan إbrahيm عan عabيdة عan cabdاللahi qala أنhu qاal qala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم iنii anigu la acriف waan garanaya آkhira أhli النaari kخروجa min النaar rajul nin weeye ykruج minha naarta kasoo baxaya زaxفan dabada isagoo usiqaya kaga soo baxaya fayuqaalu lahu waxa lagu odhan indaliq de waana isagoo hada gubad oo taasoo maha inuu caadi yahay kollay marka dambe waa taa aynu soo maray qolooyinka in biyaha nolosha lagu shubayo caadi noqonayaane waa dee ruuxii oo guban oo laakiin markaas malaa ixsaaskiisa iyo dareenkii iyo la siiyey fa yuqaalu lahu markaa uu soo baxay dee caadi biyihii inta lagu shubo uu hagaag u noolaado uu caadi noqdo indaliq tagoo fadkhul iljanata jannada gal qaala fayadhabu fayadkhulu ljanata fayajidu wuxuu helayaa annaasa dadkii oo qad akhaduu qaatay almanaazila waa mara dee manaazishii laga wada dego nin kasta qusuurtiisi iyo guryihiisi iyo wixii uu qaatay oo uu degay fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa atadkuru ma xusuusanaysaa azamana waqtigii aladi kunta fii zamankii aad dee kuba sugnayd adduunyaya waxyaalaha ma xusuusantao ma xusuusanaysaa fayaqulu nacam habuu odhan fayaqo iyo dee adduunyadii iyo waxyaalaha markaa wey waa zamanka addunya adduunyadiiy waxaa ma xusuusan tahay habuu odhanaya fayuqaalu lahu tamana bal ididiilo wuxun qabso ku tamani fayatamana fayuqaalu lahu waxa lagu odhan laka ladii tamanayta waxa kuu sugnaaday wixii aad ku tamaniday waad leedahay washara wacasharatu adcaafi dunya adduunyada amt adcaaf waa jamcu dicfin amhaashi un bay laba mid tahay dicf iyo mithl waa islaba mid amhaash adduunyadii tobankeed oo leh iyadna waa wixii aad ku tamaniday adduunyadii amhaasheed oo tobanana waa ay kuu sugnaatay qaala fayaqulu wuxuu odhan ataskharu bi anta lmeliku dee wuu u qaadan waaya ilaahow dee isaga malaa aqal yaroo la siiye meel yar uu dego oo naciimkaa jannada ayaaba dee isaga hamigiisi intaasaaba kuma isla haddaad hesho mayaad igu dheeldheelaysaa wa anta almeliku qaala wuxu uhi faqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam daxika xataa badat nawaajidu xadiidka waa kaan soo marnay وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna عفان بن مسلم qال xadثna حmد بن سلمة qال xadثna hاbت عن أنس عن بن مسعوud laba صحاaبي baa xadيidka inoogu wada sugan oo أنس iyo iبن مسعوud أنس iبن مسعوud buu maanta ka warinaya أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل آkخhiر maن ydخل الجنة رaجuل nin weeye fahuوa isagu ymشhي waa soconaya maraة mr وykbu maraة de mala أحواaل kala duwan weeye ama de akir kan akirku maaha shaksi keliya ee waa nooc iyo ajnaasba weeyaan oo isku waqtiya lagama soo saari doono waana suurtagalkan inaan kuba fasiri karno dadka iyagu jidka maraya siraad waataynu soo marray naar korkeed weeye waa lagu soo arooraya bal dee xadiidkan daahirkiisna ooba taasoo kolna waa soconaya camalkiisii baa la gaabiyey kolna waa dhacaya naartiibaa kolkol halowgeedii ololkeedii leefaya oo isagii dee abay dee taabanaysa asiibaysa ugu dambayna waa ka badbaadayaayo markaa hadalkiisu in dee ta aan kuma fasirnaano kan oo xagga ay noqoto qolooyinka maraya siraad maraya kii ugu dambeeyey inuu noqdona waaba ixtimaal kale oo markaa tan akhiruma fayahu fahuwa yamshi maratan wayakbu wejiguu udhacayaa marata marna wato marna waa kacaya marna waa dee ku fayaabo oo taas watasfacuhu waxa leefaysa waa halowgeedii ama ololkeedii iyo waxyaalahaas oo dee wejigiisii intay asiibto madoobeynayso atar ku reebaysa annaaru maratan mar faida maa jaawazaha markuu dhaafuu arkay inuu ka tallaabay ayuu irtifata ilayha xaggeedu da-ya fayaquul wuxuu odhanaya tabaaraka aladi najani minka ilaah baa waxaan weynaaday oo waxa weeyaan iga kaa badbaadiyey aniga badbaadiyey adiga iga kaa badbaadiyey ilahaasa ee isagu weynaaday weeyaan oo dee markaas khayrkiisa iyo markaa dee batayba wuxuu odhanayaana laqad acdaanii wallahi baan ku dhaartee laqad acdaanii wuu isiiyey allahu ilaahay shay-an waxbuu isiiyey ma acdaahu aanu siin axadan axad min alawaliina waalaakhiriin jannadii waa looga horeeyey ummado dhan baa galay kuwa war uma hayo oo dee waxaa la siiyey iyaga ma oga janno de wuxuu ogayay kuwii ama uu naar kaga yimi ama halkaa uu kasoo badbaaday iyo wixii ku hadhay kuwaasuu og yahay markaasuu leeya ilahay wuxuu isiiyey isagoo hadda badbaadadaas naartin ka badbaaday weli naciim iyo raaxa iyo waxaasi uma muuqdaan ilaahay wuxuu isiiyey waxaanu axad dadkii hore iyo dadkii dhammaantin ee adigu jannadii weli ma arag mana oga waxaa ku sugan ee waa ciddii u ogaayo xagga dambe kuma ogaa taas buu sheegayaa faturfacu lahu isagoo xaaladiisu taa tahay ayaa waxaa loo muujinayaa loo kor yeelayaa doo loo muujinayaa shajaratun geed buu meel ka arkayaa meel ayay uga muuqanaysaa meeshan malaa uu joogaa dee had iyo waxba laha oo kan ololkii naartee leefayeyna kasoo badbaaday un markaas geed hab leh ayuu arkayaa fa yaquulu wuxuu odhanaya rabbi rabbigayow adninii ii dhawee min hadihi shajarati geedkaa ii dhawee fal ast fali astadila macnaa kalefaadiska zaa-ida weeye imaka halkan laam markaasoo macnuhu wuxuu noqonayaa zaa-ida markan ka dhigno waa laamtii dee tacliilkayda liastadila bidiliha wa ashraba min maa'iha si aan u harhsaday harhkeedaas aan biyaheedaas ay leedahayna u cabo ilaahu geedkaa ii dhawee fayaqulu ilah baa odhan allahu ilaahay caza wajal ya bna aadama ina aadamow lacali waxaaba laga yaabaan mudnahay in acdaytuka haddaan waxaa adoonsa aan ku siiyo geedkaa kuu dhaweeyo ama haddee aan ku hoosgeeyo sa'altanii hayraha inaad wax kale weydiisan taas baaba laga yaabaa oo ujeeddadu inay su-aashaadu halkaa ku joogsan weydo oo marka halkaa aad tagto inaad haddana su-aal kale laba timaado fayaquul wuxu odhanaya laa yaa rabbi rabbigayo meyo wax kale kuma weydiisanayo wayucaahiduhu waanu ilaahay buu kula cahditamaya oo wuxuu dee ballan adag buu qaadaya anlaa yas'alahu hayraha waxaa mooyaan geedkaa in loo dhaweeyo mooyaane oo uu harsado mooyaan biyaheeda caba mooyaane wax kaleba inaanu weydiisan warabuhu rabbigii yacdirhu ilaahay u garaabayaayo hadduu su-aal dambe la yimaado waa loo cudur daaraya ee wuxuu arkaya og yahay ilaahay subxaanaه watacaala inaanu intaa ku joogsanahayn su-aal kale uu la iman ilaa u janno ka gelayo kolba su-aal kaleba uu laba iman arrintana dee markuu arko wax ka uu ku sugnaa wax kasii fiicanna ma adkaysan karayo oo arrinkaasaa rabbi ugu cudur daarayaayo dee su-aashiisa labaad ilahay waa u garaabaya hadduu laba yimaado lannahu isagu yaraa wuxuu arkaya waa ninku ma wax laa sabra sabr iyo adkaysi lahu isaga waxa weeyaan aanu usugnaan iyo adkaysi u ka adkaysto alayhi calayhda macnaa dee waa nacaymkii u arkaye macnaa can baan kaba dhigaynaa laa sabra lahu calayhi ay canhu wax dee aanu ka adkaysan karahayn ayaa umuuqanayo markaa dee geedkao kii horeba kasii qurux badan kasii hari weyn oo ka qiimo badani u muuqdo ayaa waxa meeshii uu arkaya waxaanu ka adkaysan karayn oo markaasu su-aal damba la imanaya dee markaa ilaahayna waa dee og yahayba dee waa dadka kolba mid uu muujinayo siuu su-aashaa la yimaade siuu su-aal la yimaade ilahu jannada kaba gelaya oo halkii loo sii waday fayudnihi minha ilah baa usoo dhaweynaya fayastadilu bidili harkeedii buu harsan wayashrabu min maa'iha uma turfacu lahu shajaratun haddana waxaa loo muujinayaa geed hiya axsanu min alulaad tii horeba ka qurux badan fayaqulu ay rabbi adninii min hadihi tan ii dhawe liashraba min maa'iha eegaatan halkan fa'di lama socoto marka qolooyinkii dee kaba dhigay inay taas laamtaa hore laamul amri lagaba dhigo ficilkana la jasmiyo kolley tawjiihoodaasi dee waaba kan ma aha dee wax munaasiban liastadila liashraba min maa'iha wa astadila bidilha si aan harkeeduna uharsado laa asaluka kayraha wax kale kuma weydiisanayo fayaqulu ya bna aadam alam tucaahidni miyaad igula igu ballan qaadin ba oonad igula ballamin anlaa tas'alanii hayraha wax kale inaad su-aashaadii hore wax aan ahayn aanad i weydiisan fa yaqul wuxuu odhan oo ilaah baa wuxuu ku odhanaya lacalii in adnaytuka minha tas'alunii hayraha ma waxaa laga yaabaaba in haddaan kuu dhaweeyo aad wax kale ad haddana dalabtid fayucaahiduhu wuxuu kula ballamaya ilaahay uu ballan qaadaya anlaa yasalahu ayra anlaa yas'alahu hayraha warabuhu yacdiruhu ama yacdur liannahu yara maa laa sabra lahu calayhi waa cibaaraadkii aan soo laqbaynay un fayudnihi minha waa u dhaweynaya fayastadilu bidilaha tiina markuu gaadho ayuu harhkeedii harsan وyشhرب min maaئha ثuma ترفع lahu شhaجaraة cinda bab الجaنة waa geed kalo ki kaba sii qiimo badan oo weliba albaabkii jannada kuba sugan baa loo muujinaya haddana iyo أxsanu min اulayeyni labadii hore kasii fiican alulayeyni waa musanى ulى weeye ulayeyn oo dee musanى ulana waa md muanas awal bay muanaskiisa noqonaysaa fayaqul ay rabi rabigayow adnini min hadi i dhawee geedkan liastadila bidilha وashraba min maئiha laa asأaluka غayraha fayaqul ya bna aadam alam tucaahidni an laa tasأalanii غayraha qaala bala ya rabbi haadihi ay acdinii haadihi tan isi taasun i yeel laa asأaluka غayraha wax kale kuma weydiisanaye warabuhu yacdiruhu liأnnahu yara ma laa sabra lahu calayha halkii horena calayhi makana calayha macnaa ma nicmo ayuu arkaya laa sabra adkaysi iyo sabir lahu isaga macna dee uu yadii waxa aanu usugnaanin sabir iyo adkaysi uu ka adkaysta calayha ay canha iyada waxaan nicmo ah raaxo ah barwaaqo aanu ka adkaysan karayn buu arkaya fayunihi minha ilaahay baa sii u dhaweyn oo faida adnaahu minha markuu geedkii kale uu yimaado ayuu fayasmacu aswaata ahljana waaba meel la degan yahay marka keligii buu dhulka ahaa meel cido ayuu joogay ahlu janna ayuu hadalladoodii maqlaya fayaqul ay rabbi rabbiga adkhilniha jannada igeli fayaqul ya bna aadam maa yasrin minka maxaa xaggaaga iga goynaya su-aashaada maxaa iga reebaya in aadamo su-aashaadan badan waxa iga goynaya ee iga reebaya muxuu yahay ee su-aashaadan igaga hadhaysa ayurdika maku raali gelin an ucdiyaka dunya wamilaha macaha qaala ya rabbi atastahziu mini isagu kolba geed baabu dalbaya inuu harkeeda tago adduunye iyo wax lamida oo leeg atstahziu mini waanta rab lcaalamiin fadaxika bnu mascuudin baa qosay markuu xadiidkan sheego faqaala alaa tas'aluni nimankii asxaabtiisa ama xertiisiibuu ku yihi miyaydaan iweydiineyn mima adxaku waxaan la qoslay waayo markaasuu qoslay ibnu mascuud faqaaluu mima tadxaku qaala haakada daxika rasuul llahi salى اlahu alay waslam rasuulka ilaahina waa qoslay faqaaluu mima tadxaku ya rasuul اllahi qaala min daxiki rabi اlcaalamiin waana sifa isaga sifaatkiisa kamida kayfiyadeedna aynaan garanahayn lakin dee waxay axaadiis kala duwan ugaba timi xiina qaala markuu yihi atastahziu mini waanta rab اlcaalamiin fayaqulu inii laa astahziu minka ilaahay wuxuu yihi kuguma dheeldheelayuu ku odhanaya walakinii calaa ma ashaau qadir adduunyada iyo wax leeg iyo tobankeed awood baan u leeyahay waan karaya waxaan doono waan karaya kolley axaadiistu way noo socotaa weli waana dee macnihiisuna way noo cadiyaan filayaan baabu ana ahli ljanati manzilata fiiha wuxuu u baabaysan yahay ahlu janna ka ugu hooseeya ugu yar xagga manzilo jannada dhexdeeda oo bal waxa weeye kolley waana taa aynu xadiidba kuba soo aragnay lakin axaadiis kaloo ziyaadun ba inoo soo socota iyadoo in hadalkii hore waa taa daahirkiisu saasaa la odhanayay un baaba inoogu sugan kaana yuqaal on yihi ibrahim bnu qaqiyo taabiciyaa lahaaye bal iyadoo dee marfuuca ayaan arki doonaaba xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna yaxya bn abi bukayrin qala xadaثna zuhayr bn mحamedi عan suhayr bn abi صاlxin an النucmaan bn abi cayaaشhin can abi saciidin اkudriye bal nucmaankaasi waa taabici aabihi abu cayaashna sayd kama warinaya lakin abi waa صaxaabi ansaar ah عن أbي سعيد الkdري أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل إنa أdنى أهل الجنة أهل جaنaha ka ugu yr ugu ho yar ugu hooseeya منزiلة xag منزilo rajul nin weeye صرف الlah وجهu ilaahay wejigiisii uga leexiye can النaari naar qبل الجنة waa kii uguba dambeeyey markii hore xagga naarta markii laga soo saaro u jeedaysana xadiidkii abu هurayra kuba soo maray markii dambena ilaah baa wejigiisii naarta ujeedu lahaa waa dhibgubay waa isameeyey ayuu xagga kale ugu jeediyeo xaggii jannadaa loo jeediyeyba wamasala lahu uu suureeyey oo macnaa uu tusay way u muuqatay sa xadiidkama shajarata geed daata dilen had leh faqaala ay rabbi rabbigayow qadibnii ilaa hadihi shajarati ilaahu geedka xaggeeda ii horemari ii dhaweed akunu waxaan ahaa fii dili harkeeda waan harsan wasaaq alxadiida xadiidkii makaan kaba soo baxnay ayuu kaxeeyey binaxwi xadiidi ibni mascuudna xadiidkan abu saciid alkhudri baa warinaya lakiin xadiidkii ibni mascuud oo kale makaan kaba soo baxnay wax lamid ah xaggii macnaha la wadaagsanaya walam yadkur ma sheegin fayaqulu ya bna aadama ma yasrinii minka ilaa akhir xadiid intaa iyo intii ka dambeysay maba sheegin wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey wayadakiruhu llahu ilaahay baa xusuusinaya markaa wax ku tamaniyayo salkadaa salkadaa waxa ay weydiisa waxa ay weydiiso odhanaya faida nqadacat bilamaniya wax alla wixii uu weydiisanayo ilaahay wixii uu xusuusay wixii la xusuusiyey umuurahaasi markay go-aanay joogsadaan ee wax dambe oo uu markaa ku tamaniyi karaaba aanay jirin ayuu qaala allahu ilaahay odhanaya huwa laka malakii baana adduunyo gaadi marka huwa laka waxaa ad ku tamanida adiga kuu sugnaadiya wacasharatu amhaalihi qaala uma yadkulu baytahu aqalkiisii janno ayuu geli fayadkulu fatadkulu caleyhi waxaa usoo gelaysa zawjatahu labadiisii dumar ahayd waana luqo jirta uun fasiixo ah yani luqada badan ba ahaanin luqada badan qur-aankana taas mooye tani kumay iman waxa weeye in aan marka la sheegayo dumarkana aan ta lala xidhiidhine zawjun la yidhaaho uun dee raggana zawjun lakiin zawjatun oo haweeneyda la yidhaaho waaba tan oo xadiidka inooguba timi ashxaarta carabeed qaarkoodna way kuba timi waliba dadkii dee fusaxada ahaa ee shucaradii hore way kuba timi lakiin waa laga badan yihina waa luqo jirta laxni ma aha waa tan xadiidka ba inooguba sugan waina aladii yascى liyufsida zawjatii kasaacin ilaa usti shara yastabilha farasdaqba ayaaba beytka lahaaba lakiin qur-aanka oo kale azwaaj iyo uskun anta wazawjuka aljana iyo de markaa laftiga zawju baa qur-aanka ku yimi min axurulcayn labadii dumar ahaa ee zawladiisii zawje xagga xurulcayn baa uba imanayo fataqulaani waxay odhan alxamdu lilahi aladi axyaaka lana ilaah baa mahad leh axyaaka ku nooleeye lana aniga naarti kaa soo saaray anaga noo kaa soo saaray wa axyaana laka adig anagana nooleeye adiga daraadaayo dee isagay aswaajtiisii yihiin be qaala fayaqulu isagii baa wuxuu odhanaya ma ucdiya axadu mila ma ucditu lama siin axadna wixii aniga laysiiye oo kale dee ruux kastaaba waa naciimkiisa waa naciimka aan dhamaadka lahayn aan la xisaabin karahayn isma laha cid baa kaa mudan e bal markaa walow tafaadul badani uu jiro xadaana xadaana saciid ibnu camri ilashcatiyu qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeynata can mudarifin mudarif ibnu dariif baa la yidhaahaa wbn abjar abjarkana cabdilmalik adigu abjarku waa meel dambaabu gelaya cabdilmalik ibn saciid oo de adigu malaa abjarku malaa awogiisa labaad ya buu noqonaya ninka cabdilmalik waa magaciisa la yidhaha haddaba can shacbiya labada mudarif ibnu dariif iyo ibn abjar baa shacbi bay ka wada wariyeen qaala markaa shacbi wuxuu yihi camir ibnu sharaaxiil samictu lmugiirata bna shucbata mugiirat bna shucbaan maqlay riwaayatan in sha allah insha allahu riwaayaadka dambe aya idoonay imaka halkan tabarukun weeye shaki hadduu yahayna riwaayad kale oon shaki lahayn baa inoogu soo socda waa isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba warinaya bal laftiga on kusoo laabnay waxadaana bn abi cumar qaala xadaana sufyaan qaala xadaana mudarif bnu dariifi wacabdilmalik ibnu saciidi waa ninkii aan lahayn ibnu abjar baa maanta cabdilmalik ibnu saciid weeye bal saciidkani ayaa awowgiiba abjarka uu noqonaya samica labadooduba waxay maqleen الشhacbiya waa mdrف iبn ضrيf iyo cabdimلك بن سacيid يkbiru xaal uu shacbi kaba waramayo can الmغيraة بn شhuعbata qaala isagoo yihi mغيraة بn شhuعba qaala wuxuu yihi markaa shacbi shacbi baa hadalkii watee ne uu ka waramaya mغire samictu mغiraan maqlay calى lmimbari isagoo mimber ku taagan oo dee waktiyeedii mcaawiye iyo waalibuu kaba ahaa kuufa iyo isagoo mimberkii kuba taagan yarfachu una kor yeelaya xadiidka soo socda ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaala waxaa kaloo uu yihi markaas muslim baa leh waxadaanii bshru bnu اxakami bal maala taas qaala markaa bshr walafdu lahu qaala xadaana sufyaan bnu cuyeynata qaala xadaana mudarifu wbnu abjara samica shacbiya yaqulu samictu lmugiirata bna shucbata yukbiru bihi nnaasa isagoo xadiidkan soo socda ugu waramaya calaa mimbari mimber korkii markaa qaala sufyaanu rafacahu axaduma mudarif iyo ibnu abjar mid ahaan baa xadiidka marfuuc kaba dhigay uraahu waxaanan filayaa oon umalaynaya ibna abjara inuu in abjar ahaa qaala bal xadiidku waa inoo socon waana aad buu usahlan oo dee kollay axaadiistii horeynu soo marro la macnayey xagga sanadka ayuunbaa in yar waxaa dhacay un horta ikhtilaaf xadiidka rafcigiisa inuu marfuucnimo iyo mawquufnimo kolleyna mawquufnimo waxa uu ruux ijtihaad ku iman kara maaha ruux ama un tawqiif uu wax ku iman karo weeyo saxaabi haddii aanu dadkii kutubta hore yaqaanay ama ahlu kitaab wax ka qaatay ahayn oo umuurahan uu kaba warramana xagga xukunkaa ay marfuuc tahay laakiin marfuucnimo ay barhkood ku wariyeen iyo riwaayadan uu ishaaray oo bal barhkood aanu waqfiyey laakiin say dee muslim bay makasan uu soo saaray tirmidiyana ay yidhaaheen waxa raajixa un xadiidku waa xadiid marfuuca muqira wuxuu ka warinaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh rasuulka ilaahay baana nebi muuse wuxuu rabbigii weydiistay oo uu weydiiyey ama weydiistay inoogala soo warramayo haddii aladha inoo sheegi doono taasi iyadu waa mid arrintan kale ee ah yarfacuhu ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam xataa haddaanu marka taabicigii ama uu saxaabigii la joogo lagu gaabsado un yarfacuhu ilaa rasuulillaahi la odhan ama laba yidhaaho yarwiihi isagoon dee can rasuulillaahi aan la odhan saxaabiga marka la joogo ama se cibaarada hore inoo taala riwaayatan macnaa waa yarwi riwaayatan riwaayatan keliya la idhaha iyadoon la sheeginna taasoo kale ama waxa weeyaan rafacahu oo kale inahaasoo dhami waxaa lamid a yablugu bihi oo kale iyo yadmihi waa alfaado markaa kol axaadiid kala duwan kuba timaada saxaabiga marka lasoo gaadhana halkii qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam la odhan lahaa ama samictu ayay halkeeday timaadaa umuurahaasoo dhanna waxa weeya sida dee kutubta musalaxa inooguma sugan kuwii aan halkan ku dhiganayna barhkooda ay kuba sugnaa intooda roon roon waa xadiid marfuuca un oo xagga xukumka marfuuc bay ka tahay waqawluhum yarfacuhu markaas waqawluhum yarfacuhu yablugu bi riwaayatan yanmihi rafcun fantabih wey oo qowlkooda ay odhanayeen yarfacuhu yablugu yablugu bihi yanmihi riwaayatan intuba waa wada marfuuc xukum taasoo waxay la mid yihin iyadoo la yihi qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam bal markaa waa kuwan umuurahan imaka caawa halkan aan kuwa kuba aragno kuwa kalena kitaabka insha allah way kuba imanayaan marka muxuu rasuulku yihi sa'ala muusa nebi muuse ayaa wuxuu weydiistay rabbahu rabbigii oo nebi muuse ayaa rabbigii oo wuxuu ihi ma adnaa ahli ljannati manzilatan macnaa ma adnaa bal aan wax kale iskaba raacsade ma sifato ama ma xaalo maxaa sifada ay tahay adnaa ahli ljannati ahlujannaaka ugu hooseeya manzilatan xagga manzilo sifadiisa iyo xaaladiisu ilaahba maxay tahay waxa uu mudan iyo maqaamkiisu muxuu yahay qaala markaas ilaah baa deeta wuxuu ugu jawaabay nebi muuse wa rajulun waxa weeye waa nin markaasoo de yaji-u bacda waa dee jawaabtii nebi muuse helay rabbigii uu weydiiyey walow dee imaka lafdigu dee waa warramitaankai rasuulka ilaahay uu kaba warramayo ay tahay huwa rajulu yaji-u imanayo weeye bacda ma udkhila intii la geliyey dabadeed ahluljannati ahlu jannaha aljanata intii ahlujannahu jannada ay galeen dabadeed ruux la gelinayo naar laga soo saarayo fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan ilaa xaggii baa lagaba odhan udkhuli ljanata fayaqulu ay rabbi kayfa see baan u gelayaa janno maxaa halkeen dee ka degayaa maxaan dee halkeen maxaa igaba horeeya bal xalqad nazala ay degeen annaasu dadku manaasilahum guryahoodii oo akhaduu ay qaateen akhadaatihim waa amkinadoodii un akhada macnaa waa meelihii ay iyagu qaadanayeene wixii iyaga ay heleen ay qaateen ee ilaahay kuba karaameynaya ay qaateenba akhadaatihimna barhkood kuma damdiyey adugu oo markaa dee manaasishoodii iyo karaamadoodii adugu ay qaateen seebaan markaa u gelayaaba halkeen dee maxaa iga horeeya maxaan heli meelba igama banaana waysa markaa hore aynu ka lahaa way buuxdaay oo kale fa yuqaalu lahu atarda ma raali noqonaysaa an yakuna laka inuu kuu sugnaado mithlu mulki malikin waa nin boqora wixii dee isagu uu lahaaye boqortooyadiisii mulkigiisii wax laba mida oo min muluki dunya boqoradii adduunyo ini dee mulkigiisii oo kale inaad yeelato taasi ma ku raali gelinaysaa fayaqul wuxuu odhanayaa raditu rabbi fayaqulu ilaah baa wuxuu odhan laka dalika mithlu mulki malikin min muluki dunya baa kuu sugnaaday wamiluhu wamiluhu wamiluhu wamiluhu iyo wax lamida wax lamida wax lamida wax laba mida fayuqaalu fi lkhamisati faqaala fi lkhamisati wuxuu odhanayaa raditu rabbi fayaqulu ilaah baa wuxuu odhan hada laka kaasa adiga kuu sugnaaday iyo wacasharatu amhaalihi tobankii ayaa kuga sugnaaday kolley axaadiisuna waa axaadiis isla wada baab keliya kuwa iyada dee adduunye iyo casharatu adcaafiha ama asharat iyo casharatu amhaaliha iyada macnahooda uu cadaaba kolley kana bal markaa boqorada qaarkood te waxaaba dhici karta waqtiyadii muslimiintu ay aad dee dowladda islaamku midda keliya ahayde ay bal matalan laga yaabo xuduuda sin ilaa bal matalan portugal qaybo kaba mid iyo spain oo dhan ilaa xuduuda faransa ay bal matalan ama januubka faranse ay joogtay oo kale iyo jazaairtan siqiliya waxyaalahaas talyaaniga oo kale waxay ahayd de waxa la arkaaba adduunyada inteedii badnaydba ama kala barinay haysatay oo waana isu odhanayo marka ruuxii boqorkii boqorada adduunyo kaba midi kolkol baaba mulkigiisu uu aada u ballaarhnaanaya saa dee islaamkaba soo martay marka kaas oo kale marka mulkigiisii uu yaraan shan goor la laban laabo waxaa la arkay inuu adduunyadiiba noqdo adduunyadii wixii oo dhan markaan wax caam yeelaya noqdo haddana ka marka la yidhaha laka casharatu amhaali waxay la mid noqonaysaa un kuwii horeynu soo marnay adduunye iyo casharatu amhaaliha bay markaa jaanibka kala mid noqonaysaa waa axaadiis dee adigu macno keliya inoo wada tilmaamaysa waxay noogu wada sugan karaamada badan dee sacada jannada horta jannatu cardaha asamaawaati walarda fadliga ilaahay subxaana watacala oo dadkii dembiga badan badan badan la yimi keena dee aan camal sidaasoo khayr ay la yimaadeen oon iimaankaa dhaafsan ama wax yar oon la sheegi karin ba ayaa haddana naciimkoodi iyo wixii la siinaya taas uu noqonaya walaka waxaa kuu sugnaaday mashtaad nafsuka naftaadu waxay doonto waladad ay ku macaansato ay ku raaxaysato caynuka ishaadu fayaqulu raditu rabbi rabbigayo waan raali noqday qaala markaa nebi muuse wuxuu uhi rabbi rabbigayow faaclaahu manzilatan bal iga waran haddana ka ugu manzilo sarreeya dadka ahlu janno ah qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa ama uu yidhi oo uu nebi muuse dee waa jawaabtii nebi muuse ulaaika kuwaas ahlu janna ugu maqaam sarreeya ugu mansilo sarreeya aladiina kuweeye aradtu macnaha suna uu ku fasiraya istafaytum wakhtartum anigu aan doortay weeyaan oo qarastu waan joojiyey karaamatahum oon tallaale wey karaamatahum waa wixii iyaga lagu karaameynayay biyaddi anigu gacantayda wkhatamtu calayha waanan xidhoon qariyoon xijaabayba oo dee iyadii baa si wax shaabainta la xidhay shaabad ba lagu dhuftay wakhatamtu calayha falam tara may arag caynun il walam tasmac may maqal udunun dhig walam yakdur kuma dhicino calaa qalbi basharin bashar qalbigii macnaa maa dee cadadtu lahum weeye waxaan u diyaariyey falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurata acyun abatan qaala wuxu ui rasuulka ilaahi wa mistaaqa xadiidka wamistaaqu arrinkaa waxaa rumaynaya haddii aan dee raawi ka dambeeyaba noqon fi kitaab ilahi kitaabka ilaahay waa qowlkii ili yihi macnaa waxa u daliila kan waafaqsan shaahidkaba uihi waa ilahay qowlkiisii falaa taclamu nafsa ma ukfiya lahum min qurata acyun waa dadkii ilaahay soo sheegay waktiyadaa dadka kale ay hurdada macaansanayaan iyagu firaashyadooda kagaba kacayay iyagoo yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan ayaa ilaahay muxuu yihi falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum nafi ma oga naftan wa nakira fi siyaaqi nafyi nafyi ma oga wixii loo qariyey iyaga min qurati acyun waa kuwa dee manziladoodu sarayso xadaثna abu qurayba qala xadaثna cubayd llahi اlashtaciy can cabdilmalik bni abjar markii hore dhaweyd cabdilmalik bn saciid abjarkana waa kana imikana awogin baa loo tiriyay bal awogiisii labaad qaala samictu shacbiya yaqulu samictu lmugiirata bna shucbata yaqulu cala lmimbari ina musa waa riwaayadii mawquufkaade lakin waa marfuuc xadiidku ina musa calayhi الsalaam sa'l اllaha caza wajal an akasi ahli اljannati minha xadan ahlu jannaha ka ugu liita ugu matalan xagga xadiga iyo nasiibka adnaadi un bay la macno tahay waana ta aan ka soo baxnay wasaqa xadiida binaxwi xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn numayr qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmash can اlmacrur bn suwaydi can abi darin qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm ini la aclamu waxaan ogay akhira ahli اljannati dkulana اljannة waakhira ahli الnaari khuruuja mina rajul waa nin kolley waa intaan leyn waxaaba dhici kartay jinsi dee rag kala duwan inay ama ay yihiin dadkani yu'taa dee axwaal kala duwan bay markaa ay marayaan oo la marinaya un yu'taa bihi lala imanayo yowma alqiyaamati waa la keenaya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa icriduu calayhi bandhiga sigaara dunuubihi waa markaa dee malanaar uu ka soo baxa dabadeed dunuubtiisa kuwoodii yaryaraa bal tusa oo u bandhiga warfucuu canhu kibaaraha waxaa ka kor yeeshaana waxa weeyaan kuwii waaweynaa oo ka qari macanaa ka kor yeela ka qariyo ha tusina lakin bal dunuubtii yaryara uu samayn jiray tusa horta fatucradu calayhi sigaaru dunuubi dunuubtiisii yaryarayd baa loo bandhigaya fayuqaalu waxaa la odhanaya camilta yowma kada wakada kada wakada maalintii caynkaasad waxay waxaasaad samaysay wacamilta yowma kada wakada kada wakada fayaquul nacam ha laa yastadiicu ma karayo an yunkira inuu dafiro wahuwa isaguna mushfiqun wuxuu ka cabsanayaaba ee wixii kale uu sameeyu ogaa min kibaari dunuubi dunuubtiisii waaweyneyd an tucarada caleyh kuwa in lagu bandhigo taasuu kaba baqanaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan faina laka waxaa kuu sugnaaday waa ilahay fadligi iyo naxariistii makaana kuli sayiatin sayi-a kasta oo aada samaysay xasanatan oo dee ilaahay baa yubadilu llahu sayiaatihim xasanaatin waa markaa dambe sayi-aadkiisiiba xasanaad loogu bedelaya waa kaa naciibka aan dhammaanayn iyo casharta amhaal addunyaba la siinayo halkii sayi-aba oo xasanaa lagugu bedelay fayaqulu ya rabbi markaasuu odhanaya markaa uu dee imeeshii uu imanka naxariistan helo wixii uu ka baqanyay markaa waa kan ka aamin noqdaye yaa rabbi qad camiltu waxaan sameeyey ashyaa waxyaalaan sameeyey la arahaa hahuna aan halkan ku arkayn waxyaalo kalaan sameeyo imanka aan halkan igu muuqan buu odhan falaqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam daxikan waxaa ka rasuulka ilaah u qaslay xataa badetna waa dejido وxadaثna بن نmayr qala xadaثna abu mعaawiyaةa wakiع xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiع xa وxadaثna abu karayb qala xadaثna mعaawiyaة kilaahm abu mعaawiyaةa an ujeeda kilaahuma can اlacmaشhi bhada الsnaadi oo adigu bal mثala sheekadiisii ayaa dee kolna in abu mعaawiya wakiic bay barhkood wadaagsanayeen kuwana waa wakiico keliya kuwana waa abu mعaawiya eg saddexdoodi saasaanu markii hore isu raacin oonu ibnu numayr iyo abubakr iyo abu qurayb aanu isugu wada cadfin sababto abu ibnu numayr marka la eego abu mعaawiya wakiic buu xadiidka ka wada wariyey abubakr بn abi shayba marka la eego wakiicun buu kaba wariyey abu qurayb marka la eego abu mعaawiyin buu kaba wariyey haddana markaa abu mعaawiya iyo dee markaa wakiicna acmash bay kaba wariyeen bihada isnaad waa xadidkan imankaan kaba soo baxnay weli axaadiisna way socotaa xadiis dheer baanay noo soo socda wallah subxana wa tacala aclam